Magaalada Doble ayaa ah midda isku xidha Kenya iyo Soomaaliya, waxaana muddooyinkii u dambeeyay ka muuqanayay horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah. Haween badan oo Soomaaliyeed waxay ganacsiga ku biireen iyagoo aan aqoon fiican u lahayn habka maaraynta, waxaana intooda badan inay ganacsiyo yaryar bilaabaan ku kalifay burburkii iyo xaaladihii adkaa ee dalku soo maray. Guud ahaan, Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay adeegga ganacsiga internetka sii fidayay, taasina waxay keentay kobaca dhanka ganacsiyada yaryarka ah ee ku shaqeeya qaabka online-ka ah. Haween badan oo ku nool miyiga Soomaaliyeed ayay fursad u noqotay ganacsiga noocyadiisa kala duwan, kuwaasoo ka raadiya nolol maalmeedka qoysaskooda, iyagoo weliba hadda ganacsiga sii casriyeeya oo hab online ah u ganacsado. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah haweenka ku nool degmada Doble ee ganacsiyada noocyadiisa kala duwan leh, iyagoona ka warbixiyay sababaha haweenka ay ugu soo badanayaan ganacsiga iyagoo weliba si casri ah u ganacsanaya.
Anigoo Aamina Cabdullaahi Maxamed. Sababaha keenaya inay haweenku usoo bataan ganacsiga weliba iyagoo si casri ah u ganacsanaya inay dumarka een ay go-aansadeen ama ay rabaan een inay reerahooda garab qabtaan ilmahooda ku korsadaan reerahooda ku dhistaan fahamtay marka waxaa is dhihi karnaa dano badan baa u geysay dumarka inay ganacsadaan iyo inay ayagana nafsadooda horumariyaan ay dad wax qabs wax qabsanaya noqdaan sababo badan oo isku jirjira ayaa sababay in ay haweenka ganacsiga usoo bataan haddana magaaladeena badanaa dumarka ayaa ku badanba dhanka ganacsiga inay haweenka ka qaab qa- ka qayb qaataan ganacsiga degmada noocyadiisa kala duwan waxaan u arkaa arrin fiican aada u wanaagsan een oo aada usoo dhaweynayo dumarka inay wax qabsadaan waxaa la dhahaa farxiin maxamed waxaan ku noolahay magaalada dhobley gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada dhobley ku yaala wallaahi duruufo jira awgeed waxay ugu soo bateen magaalada inay ku soo bataan hab- haweenka ganacsanaayo duruufaha sitoo ka mid ah iska waxyaraan iyo maxaan ku dhahaa habeen haweenkiioo lagu dayacay ama ilmo agoon ma haysto ama ilmihii aan waxba lagu siinaynin waxaa la kalifay inay haweenada ku soo bataan ku badan haweenka wax ku kalifo inay maxaan ku dhahayo suuqada soo galaan duruufo jira awgeed duruufahaasoo ay ka mid yihiin horta wax la-aan way iska jirtaa wax yaraan way iska jirtaa dadka dhan way wada haysataa